mid ka mida khudbadii shalay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya waxay ahayd qodob dood badan iyo kala qaybsanaan dhalisay baarlamaanka dhexdiisa taasi oo ku saabsaneyd qodobka doorashooyinka oo xilligeeda uu sheegay inay ku dhici doonto oo qof iyo codna markii ugu horreysay taariikhda muddo konton sano ah ay dowladiisa ku gaarsiin doonto mudanayaal iyo marwoyin waxaa xaqiiqo ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horraysayna oo la idoortayna aan bilaabno inaan idhaahno idinkuna aada xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka waa xaqiiqo taas waxaa daliil u ah in maanta konton sano kadib aada ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan haddaba hadalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa aragtiyadooda kala duwan ka qaatay xildhibaanada dhinacyada ee labada aqal xildhibaan zakariya xasan cali gaashaan ayaa ii sheegay in rajadaasi wakhtigan aysan ka muuqan dowladda jirta walaal madaxweynuhu si guud doorashaa la qabanaya waa yiri laakiin doorasho haddii la qabanayo waxaa la rabaa sida loo qabanayo in la caddeeyo tusaale ahaan guddoonka labada goloba waxay ka hadleen meesha ay marayso dhammaystirkii sharcigii doorashada iyo wakhtiga lagu dhammaystirayo si lamida madaxweynaha waxaa la sugaayey inuu isaguna ka hadlo siyaasadii doorashada lagu hirgelin lahaa iyo halka loo marayo iyo maaragtay doorkii kaga aadanaa iyo waxa ka dhiman iyo wax u qabsoomayo markaa dhinacaas ka eegno madaxweynuhu haba yaraatay wixii laga sugaya ma soo hadal qaadin waxay ka dhigan tahay marka wax siyaasad ah oo doorashadii oo cad oo lagu qabanayo ma jirto sida hadda ay wax yihiinna wax doorasho ku qabsoomi karta hadda nooma muuqato laakiinse xildhibaan koos maxamuud cumar ayaa iyaduna waxa ay qabtaa in ka sokow caqabadaha jira ee qaarkood sida heerka dunida u saameeyey weyn ee covid nneteen-ku uu ka mid yahay in dowladdan ay ka dhabeen doonto ballanqaadkeeda mar hadday mas-uuliyiintii ugu sarreysay laga rabay iyagu one man one food inay dalka gaadhsiiyaan ay leeyihiin doorashadii way qabsoomaysaa waxayna ku qabsoomaysaa waktigeedii aniga caash ahaan waxay la tahay bal iyaga laga warsugo baarlamaankana ay hor timaado toddobiya labaatanka bishan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan anaan dhowrno waxaana leedahay walaashaydiy nin naagtaada rabaa gabadhaydan kusinaya kaama yeelo macaaradku waa waxay rabaan doorashadu inay dhacdo oo ay wax ku helaan waa la ogol yahay doorashada dhacdo oo wax lagu helo oo isbeddel uu yimaado laakiin waxaa la rabaa waktiga in la sugo oo aan laga hor dhicin dalkuna waa waxa weeyaan dalkana soomaali baa leh wuuna u wada yaalaa macaarad iyo maxaafidba macaarad iyo maxaafidba arrintan way udhexaysaa sidii dalkan doorasha uga dhici lahayd shalay iyagaa lahaa doorashadii bay diidan yihiin waxbay ku darsanayaan maanta haddii la yidhi doorashaa dhacaysa ma dhacayso hadday iyagu yidhaahdaan iyagu maaha dee guddigii doorashooyinka qaranka aadan xaaji xuseen waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba dhowaan waxa uu ka soo noqday soomaaliya oo magaalada muqdisho uu muddo kusoo shaqaynayay haatan waxa uu joogaa magaalada colombos ohio sida xildhibaanada federaalka ee soomaaliya ugu kala aragti duwan yihiin arrimaha doorashooyinka ayay dadka soomaaliyeedna ugu kala aragti duwan yihiin sababtan waxaa u wacan guddiga doorashooyinka weli maysan keenin qaabka doorashada ay noqon doonto ayadoo la filaya bishan dhammaadkeeda inay hortagaan baarlamaanka madaxweynaha sidoo kale waxaa la filaya maanta si qoto dheer inuu uga hadlo ummadda soomaaliyeedna uu ka qanciyo meelo badan ay su-aalo ka qabaan laakiin waxaa loo arkaa madaxweynuhu sidii la rabay arrimaha doorashooyinka iyo ahmiyadda ay leeyihiin inuu uga hadlin inkastuu ku celiyey hal qof iyo hal cod doorasho inay dhici doonto haddana waxaa loo arkaa midda ayada mustaxiil inay ka sokow haddaba hadalka madaxweynaha soomaaliya ee shalay waxaa asna isla asbuucii tegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre uu sheegay in doorashada ay tahay go-aanka xukuumaddiisa in la gaarsiiyo dalka xilli doorasho ay ka dhacdo waxaana markii hadalkaasi uu sheegayba soo dhoweeyey dhinacyada xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira waxaa la filayaa in dhammaadka bishan aynu ku guda jirno guddiga doorashada qaran ee dalka ay hor yimaadaan baarlamaanka markaasi oo qodobo badan oo ku saabsan doorashooyinka dalkana laga doodi doono